haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo cabdulqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho ka dhacay kulamo goonigoonni oo hordhac u ah shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan oo uu horey u cilaamiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu waday in labaatanka bishan uu si rasmi ah uga furmo caasimadda laakiin dib u dhac ayaa ku yimi kadib markii qaar ka mida madaxdii lagu casuumay ay xaadir waayeen wakhtigii loo qabtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland oo iyaga kusii hormaray magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay ka degay magaalada muqdisho sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa isna maanta tegay caasimadda madaxda ayaa maalmahan uu si rasmi a ugu furmi doonaa shirka xal uhelidda muranka doorashooyinka oo dhowr jeer oo horey burbur ku dhammaaday kadib markii qodobo ay isku hayeen ay isku mari waayeen dhinaca kale saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay u arkaan shir madaxeedka dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacaya magaalada muqdisho inuu yahay fursad muhiim ah oo ay waajib tahay inaan la lumin si loo horumariyo nabadda iyo amniga soomaaliya war-saxaafadeedka ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ku bogaadiyey qabashada shirkan iyagoo sheegay inay rajeynayaan inuu sii hogaamin doono geedisocodka doorashada oo ay ku jirto amniga doorashada beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay sameeyaan tanaasul wax ku ool ah si heshiis dhaqso leh loo gaaro dalkuna uu si dhaqso leh u qabanqaabiyo doorashooyin ku salaysan heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar haddaba waxa uu shirkan kaga duwan yahay kuwii hore iyo waxaa laga fili karo qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa dhinaca kale maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inay go-doon ku jirto magaalada jowhar kadib daadad ka dhashay fatahaad uu webiga shabeelle ku harqiyey ilaa shan iyo toban tuulo oo hoos tagta magaaladaasi maamulka ayaa sheegay inay daadadka gooyeen wadooyinka labada dhinac looga galo magaalada jowhar sidoo kalena waxaa kala xirmay magaalada iyo garoonka diyuuradaha wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdimahad cabdulaahi qorgaab ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in magaalada jowhar ay fatahaado go-doomiyeen
magaalada jowhar waxa ay ku sugan tahay xaalad fatahaado waxaa kusoo fatahay webiga shabeelle mara bartamaha maxaa la yidhahdaa dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana maxaa la yidhaahdaa inta badi wadooyinka soo gala magaalada jowhar oo dhammaanba gooyay biyihii ka soo baxay labada dhinac ama labada buq ee loo kala yaqaano barrey iyo moyke labadaba waxay gooyeen wadooyinka ka soo galo magaalada jowhar oo dhan sidaa darteed magaalada waxaa lagu soo geli karaa oo keliya hadda doon kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdimahad cabdulaahi qoorgaab oo ka warbixinayay go-doonka magaalada jowhar ay ku jirto dhinaca kale magaalada hargeysa waxaa toddobaadkan ka dhacay dabaaldegyo ay dadka ku xuseeyeen soddon guuradii kasoo wareegtay maalintii ay somalilan iskeed ugu dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale munaasabadda siddeed iyo tobanka mey ayaa sidoo kale laga xusay dhammaan magaalooyinka iyo gobollada kale ee somalilan dabaaldega sanadkan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay aafada covid sagaal iyo toban iyadoo xukuumadda somalilan ay sheegtay inuusan jiri doonin isu soo baxyo loo sameynayo maalinta siddeed iyo tobanka mey laakiin dhallinyarada magaalooyinka waaweyn ayaa iskood u dhigtay xusas u gaar ah oo ay ku muujinayeen munaasabadaasi aan kusoo laabano dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen waxaa toddobaadkan lagu waday inuu magaalada muqdisho ka bilowdo shirka xal uhelidda doorashooyinka soomaaliya ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirka ayaa dib u dhacay kadib markii qaar ka mida madaxdii lagu casuumay ay kadib dhaceen wakhtigii loo qabtay laakiin dhowaan ayaa la rajaynayaa inuu si rasmi ah uga furmo caasimadda haddaba doctor nuur xasan oo wax ka dhiga jaamacadda nortken college ee magaalada london ku taalla kana faalooda arrimaha afrika oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxa shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore iyo waxaa laga fili karo shirarka hore wuxuu kaga gedisan yahay laba arrimood kow hadda shirka hogaanka xagga dowladda waxa maamulka ku haya waa ra-isul wasaare robloweye sidaa daraaddeed idiidiladu way wanaagsan tahay labada dhinacna waxaad moodaa hadda inay isku dhadhow yihiin waxaa suurtagal ah kow heshiiisa inuu dhaco aad bay suurtagal u tahay waxaa kaloo suurtagal ah in dib ra-isul wasaare roble haddii uu yahay ra-isul wasaare u madax bannaan oo goyn karaya go-aanka waxaa aada suurtagala inay maaragtay halkaas wax ka soo baxaan rajo ka soo baxdo
sida lala socdo ee arrimihii hore lagu kala tegay ee burburiyey shirarkii hore weli waa taagan yihiin marka haddii shuruudahaasi la hor dhigo ra-iisul wasaaraha maxaa la gudboon ayaad is leedahay siduuse u wajihi karaa ra-isul wasaaruhu horta waa inuu diyaar u noqdo inuu compromise sameeya xiriir fiican oo kalsooni ana uu ku qabo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo haddii marka kuwa mucaaradka ay kasoo horjeeda ayagu naftooda ma aaminsani meeshii hore inay ku dheganaanayaan soo heshiisku waxaa weeyaan shirkii heshiiskii doorasho ee september seventeen lagu heshiiyey in dib loogu noqdo dib loo falanqeeyo waxyaalihii hore ee dadka dhexdooda ay isku diidanayeenna ay ka wada xaajoodaan labada dhinacba marka ani waxaan qabaa marka in compromise la heli karayo haddii labada dhinacba ay kasoo degaan meeshii ay taagnaayeen waana filayaa dowladda iyo mucaaradkaba inay arrintaa diyaar u yihiin laakiin weli ma cadda runtii maxamed cabdullaahi farmaajo oo aada moodo shirkan in lagu riixay danna ay ku keentay inuu qabto meeshuu ka taagan yahay mowqifkiisa mana cadda awoodda iyo madax banaanida uu leeyahay prime minister roble waxaan kaloo caddayn roble laftiisa doorkiisa wax uu noqon karayo haddii fursaddan laga faa'iidaysan waayo oo dhinacyada ay heshiis gaari waayaan sidii shirarkii hore oo kale maxaa xigi doonaa anigu waxaan qabaa arrinta hadday dhacdo inay noqonayso disaster laakiin dadka culeyska ugu badan la saari doono ay sababi doonto xataa in ay saaxadda siyaasadda ka baxaan haddii ay dhacdo in shirkan lagu kala tago culeyska iyo eedda ugu badan inay fuuli doonto dowladda mana qaba in eedda ugu weyn la saari doono anigu ra-isul wasaaraha laakiin waxaa aada suurtagal u ah mucaaradka intiisa madaxda u ah iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo in inta badan labadoodaas eedda la saaro kaasi waxa uu ahaa doctor nuur xasan oo ka faallooda arrimaha afrika isagoo ku sugan magaalada london ayuu qaadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo